bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabtiha taariikhdu ay ku astaysan tahay lixda bisha februari sannada labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan gacanta ururka al-shabaab ayay mar kale ku laabatay degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose halkaasoo sannadkii laba kun laba-iyo toban gacankuhayntooda lagala wareegay waxaana ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya habeen ka hor ay halkaasi isaga huleeleen ayadoo aan la sheegin ujeeddada dhabta ee ka dambaysay kabixitaanka degmadaasi marka dadweynaha ku dhaqan magaalada marka ayaa ku waabariistay mar qur ah ciidamo ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo dhex meeraysanaya gudaha degmada marka ayadoona goobihii ciidamadaasi fariisinka u ahayd ee dowladda iyo midowda afrika ee amisom ay ka taageen calanka madowga ah ee dhexda tawxiidka kaga qoran yahay ee caanka ay ku tahay al-shabaab waxaana dadka waa cusub ugu dhashay magaalada marka ayadoo gacanku-aynta magaalada ay si buuxda u hayso ururka al-shabaab qaar ka mida dadka degmada marka ayaa warbaahinta u sheegay in ay saakay ilaa iyo xalay degmada ku jirtay gacanta al-shabaab bandowna uu ka hirgalay halka ay ku soo rogeen ururka al-shabaab magaalada ayaa gudaheeda lagu arkayaa gawaarida dagaalka ee ciidamada waa ciidamada al-shabaab ay wataan kuwaasoo gaaf wareegaya magaalada waxayna fariisin ka samaysteen bartamaha magaalada iyo sidoo kale duleedyadeeda dhaqdhaqaaqa al-shabaab ayaa magaaladaasi galay wixii ka dambeeyey gelinkii hore ee shalay markaasoo ciidamadii midowda afrika ee amisom ay isaga huleeleen iyo kuwii dowladda federaalk soomaaliya deegaanada waa ciidamadii dowladda iyo kuwii midowda afrika ee amisom ayaa la sheegay meel qiyaastii toban kilomitir u jirta degmada marka inay ku sugan yihiin ayadoo cabsi iyo walwalna magaaladaasi uu ka jiro sida ay dadka qaar tilmaamayaan dhinaca kale guddoomiyihii hore ee gobolka shabeellaha hoose cabduqaadir nuur cd ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in ciidamada amisom meel dhibaatooyin badani loo soo maray iyo kuwa dowladdaba ay isaga huleelaan taasoo u tilmaamay inay tahay wax la yaab ku noqotay dhibaatadii iyo gacan dhibaatada laga maray xilligii gacanta lagu dhigayay magaalada iyo qaabka sahlan ee ciidamadaasi ay ku banneeyeen waxa uuna ku tilmaamay taas midaan la aqbali karin sida uu sheegay maruu la hadlayay bahda warbaahinta
oo murugale in afar sano iyo shan sano ka hor magaalo macnaha magaalo madaxdeed gobolka shabeellada hoose marka inay haddana maxaan ku dhahdaa gacantooda ku dhacda nimanka argagixisada magaaladaas dhibkaan usoo marna ilaahay ogyahay qabashadeedii markii aan kala wareegayna nimanka argagixisada waxaana hogaaminaya weliba xasuustaa maalintaasi labada kun labaiy tobanka ay ahayd abaanduulihii hore oo dhintay isna ilaah u naxariisto generaal dhiga badan runtii saraakiil kale ee soomaaliyeed iyo amsoomba aan wada soconay marka runtii in hadda si negligence ah ama si macnahaas fudud oo maxaan ku yidhahdaa oo aan xilbi laiska saarin macnaha in magaaladii oon dagaal ka dhicin oo xabad qush ka dhicin shacabkii shan sano ilaa iyo afar sano ilaa shan sano la dhaqmaayo gabdho laga guursaday qaarna maxaa lala dhaqmaayo qaarna maxaan ku yidhahdaa mushtaraxaan laga adeeganaya qaar maxaan ku yidhahda laftigooda maxaan ku yidhahdaa ciidamada u adeegaya in ayagoo habeen bar ah habeenkii in laga soo guuro hadday amsom tahay hadday ciidamo soomaali tahay waxaan u arkaa arrintaas inay dembi inay tahay oo laga galay shacabkaas daadeed waanu u tacsiinaya dhinaca kalena maamulka gobolka shabeellaha hoose oo ka baxay kabixitaanka ciidamada midowda afrika ee amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya degmada marka ayaa ku macneeyey in ciidamada dowladda soomaaliya xuquuqla-aan awgeed ay halkaasi kaga baxeen inkastoo aan u sababaynin sababaha dhabta ee ka dambaysay kabixitaanka ciidamada midowda afrika ee amisom oo ayagu si joogtaa u ahe mushaaraadka ay ka qaataan beesha caalamka waxaana la ogeen sirta iyo ujeeddada dhabta ah ee ka dambaysay kabixitaankii magaalada marka waxaana hadalkan sheegay afhayeenka maamulka gobolka shabeellaha hoose maruu la hadlayay bahda warbaahinta dhinaca kalena midowda afrika ee amisom taliskooda soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in ciidamadooda ay isaga baxeen degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose inkastoo aysan jeedin ujeeddada haddana waxay tilmaamayaan ama beeninayaan hadalka sheegaya in ciidamadooda ay ka baxeen halkaasi waxaana sidoo kale ay tilmaameen inay jiraan isku dabarid ku aadan dagaallo ka dhana al-shabaab oo ay qaadi rabto amisom taasina ay qayb ka tahay in ay isbeddello lagu sameeyo talisyada deegaanada ay haatan ka joogaan gobollada koofureed ee dalka soomaaliya magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ayaa magaalada muqdisho u jirta qiyaastii boqol iyo toban kilomitir dhinaca xeebtana waxay u jirtaa toddobaatan kilomitir waana magaalo istaraatiiji oo ku taalla gobol hodan ah waana gobolka shabeellaha hoose magaalada marka ayaa waxay caan ku tahay dhulbeereed iyo sidoo kale ganacsiga xoolaha iyo waxyaabaha kale la xidhiira dalagga beeraha waana magaalo inta badan gacan ku-haynteeda u muhiim ah cid waliba halkaasi gacanta ku dhigta maamulka goboa maamulka jubbaland ayaa waxa uu ku eedeeyey beesha caalamka iyo dowladda federaalk soomaaliya inaynan ula dhaqmin si waafaqsan sida sharciga ah iyadoo inta badan maamulkaasi ka cabanaya tilmaamta lagu tilmaamaya maamul kumeel gaar ah taasoo ay sheegeen inay soo buuxiyeen shuruudihii ku xusnaa heshiiskii magaalada adis ababa dowladda federaalka iyo maamulkaasi ku dhex maray xilli muranno adag ay ka taagnaayeen jiritaanka maamulkaasi sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa waxa uu tilmaamay in ay cabasho ka yihiin beesha caalamka iyo dowladda federaalk ee soomaaliya oo inta badan ay ku qeexa waraaqadaha invitationka ee loo geynayo maamulkaasi kuwo kumeel gaar ah waxa uuna tilmaamay in haatani wixii ka dambeeya aysan gogol iyo shirba ka qaybgeli doonin haddii warqadda invitationka uu ku xusan yahay magaca kumeel gaarka ah waxaana arrintan ay ka dambaysay kadib markii maamulkaasi oo gutay muddadii labada sano ee kumeel gaarka ahayd welina haatan loogu sii yeeraya maamul kumeel gaar ah waa kan axmed maxamed islaam axmed madoobe oo ka hadlayo arrinta cabashada ee la xidhiirta maamulka kumeel gaarka ee jubbaland
adis ababaan kusoo gallay brutcal agreementiguu ahaa muddo dheer baa laga soo gudbay laba sanaan soo jiidaynay dhammaan shuruudihii waan buuxinay ilaa hadda dhaqanka international communitiga iyo dowladda federaalkiiba ay jubbaland kula dhaqanto ma aha mid la aqbali karayo waxaan u maleynayaa igad baa jeerkeeda yaa ka ahaa garantor shuruudihii iyo intaan soo marray waan buuxinay waxaan kaga gudbaynay interim iyo kumeelgaar ilaa hadda waxaan dareemayaa dowladda federaalka iyo internationalku waxay soo qoraan warqado ay ku taalo i j a diyaar uma nihin inaan ka jawaabno martiqaad kasta ama shir kasta ama gobol kasta oo ay noogu timaado invitationka i j a ama heshiis kasta oo ku qorana inaan galla diyaarmani haddii ay jiraan wax ka dhimanaya qalad waddada sharciga aan ku noqono political agreementibuu ahaa garantoorkii hala weydiiyo waxaa ka dhimanaya brocesskii ha lanoo keena anagaa jawaabteeda bixinayna laakiin intaa ka badan ma aqbali karayna arrintaas waan dhammaystiray su-aashaan ka jawaabaynaa laakiin wax dambe waan hadda dhammaystirayna ma jirto olreer waan dhammaystiran waxay halkan u joogtaa facilitation badan inay fidiso maamulka ay la shaqey waxaan isleeyahay xafiiska u n ta exmayo jooga kama helo waxa aan u baahanay facilitationka nalama shaqeeyo bale waxaan isleeyahay waxaa jira sharci kala saaraya dowlad goboleedyada ama u n mandatekeeda oo malaha jubbaland mandate kale ayay u n tu ka haysataa si gooniya noola dhaqmaan way nagu adag tahay xataa haddaanu diyaaradaha weydiisano inaanu ka helno way nagu adag tahay su-aasha annaga naga soo gashay inaan jawaabteeda ka helno sidaa daraaddeed waxaan oon lahay u n xafiiskeeda kismaayana dib ha ugu noqoto shaqada uu qabanayana dib ha u raadiso waxa annaga iyada naga dhexeeya iyo deegaanada kale waxaan kaga duwanayna jawaab baan uga baahannahay ma ka helo waxaanan isleeyahay mandate gooniya baan u n jubbooyinka ay kaga shaqaysaa jawaab baan uga baahannahay halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer f b i-da maraykanka koox yar oo ka tirsan ayaa ku biirtay baadigoobka iyo sidoo kale xog ururinta ku aadan waxyaabihii ka dhex dhacay diyaaradda daalo oo iyadu maalmo ka hor qarax la sheegay inuu ka dhex dhacay taas oo sababtay in dib magaalada muqdisho ay ugu soo laabato diyaaradda oo xilligaasi duulimaadyadeedii tooska ahaa ku jirtay waxayna kusii jeeday magaalada jabuuti ee caasimadda dalkaasi jabuuti koox baarayaal oo ka tirsan f b i da maraykanka ayaa soo gaartay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya sida uu sheegay madaxa duulimaadyada shirkadaha soomaaliya waa cabdiwaxiid cumar waxa uuna tilmaamay mar uu waraysi siinaya m b c news inay jiraan koox baarayaal ah oo ka socota f b i da maraykanka kuwaas oo ku caawinaya saraakiisha dowladda federaalk soomaaliya baaritaanada la xidhiira waxyaabihii ka dhexdhacay diyaaradda daalo oo la sheegay inuu ahay qarax ka dhacay qaybta dambe ee diyaaradda waxaana ku geeriyooday hal ruux halka laba kalena dhaawacyo ay ka soo gaareen mas-uulkan duulimaadyada u hadlay waxa uu tilmaamay in haatan baaritaanka meel ka wanaagsan meeshii hore uu marayo dhowaana la rajaynayo inay soo baxaan waxyaabo lagu qanci karo waxa uu sheegay in dowladda laga qancinayo waxyaabihii diyaaradda ka dhacay inay ahaayeen wax ayna diyaaraddu shaqo ku lahayn balse ka yimid dhinaca rakaabka waxa uuna sidoo kale tilmaamay in baaritaanada haatan meel wacan ay marayaan waxa uu sidoo kale sheegay in baaritaanada qayb ay ka yihiin shirkadda duulimaadyada heedaalo taasoo ka caawinayso baarayaasha in xog badani ay ka siiso sidii waxay u dhaceen maamulka galmudug ayaa waxa ay dhowaan degmo u aqoonsadeen deegaanka xeraale ee gobolkaasi galgaduuda iyadoo isla halkaasina maamul cusub ay u sameeyeen culimaa udiinka ahlusunna wal-jameeca ee sheeganayo gacanku-haynta qaybo ka mida gobolada dhexe ee dalka soomaaliya maamulka ka arrimee degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in ay u sameeyeen maamul degmadaasi waxa ayna maamulkaasi wareegtada ka soo baxday madaxweynaha gobolada dhexe ee ahlusunna wal-jameeca ka arrimisa dhuusamareeb iyo guraceel u aqriyay warbaahinta mid ka mida madaxweyne ku-xigeenada maamulkaasi uu leeyahay waxa uuna sheegayaa in ay maamulkooda uu ka arrimiyo deegaankaasi haatan iyo wixii ka dambeeyo waana kan saadaqa sheekha yuusuf oo sharaxaya ama akhrinaya wareegtadii ka soo baxday madaxweynaha gobolada dhexe ee dalka
kadib markuu arkay madaxweynuhu baahida loo qabo magacaabista maamul degmo kadib markuu dhagaystay tixgeliyey tala soo jeedinta bulshada qaybaheeda kala duwan kadib markuu ogaaday in la soo dhaafay wakhtigii uu ku ekaa xilkii maamulkii hore kadib markuu qiimeeyey duruufaha maamul iyo horumarinta danaha bulshada dowlad goboleedka gobollada dhexe waxa uu magacaabay xubnaha hoos ku xuquusan kow axmed sheekh cabdullaahi maxamed guddoomiyaha degmada ahna duqa magaalada cabdifitaax maxamed aadan guddoomiye ku-xigeenka degmada saddex cabdinuur maxamuud maxamuud maxamuud guddoomiye ku-xigeen afar xollo fanax cali xoghayaha dowladda hoose cabdulqaadir cabdi diirshe xogayaha arrimaha bulshada nasrudiin axmed cali xoghayaha qorshaynta iyo horumarinta mashaariicda faarax axmed maxamuud xoghayaha dhaqaalaha iyo maaliyadda siciid cabdiweli daa'uud xoghayaha amniga mahad dhagaweyne cabdulaahi xoghayaha isboortiga iyo dhallinyarada xasan cabdiraxmaan faarax xoghayaha dhulka deegaamaynta dalxiiska iyo badbaadinta duurjoogta kumanaan siiriyaanina waxaa lasoo sheegayaa inay ka cararayaan gudaha waddankaasi kadib markii uu burburay heshiiskii ka soconayay magaalada jineef ee u dhexeeyey dowladda dalka siiriya iyo sidoo kale kooxaha mucaaradka oo laisku fahmi waayey waxaana boqolaal ka tirsan dadka ku dhaqan siiriya haatan ay u cararayaan dhanka iyo waddanka turkiga kuwaasi oo raasanaya nolol ka wanaagsan midda waddankooda ka jigta xalab oo ka mid ah deegaanada waa magaalooyinka waaweyn ee dalka siiriya ayaa la sheegayaa in kumanaan ruux ay ka barakaceen kuwaasi oo badbaado u raadsanaya qaybo ka mida gudaha waddanka siiriya dadkan ayaa la sheegay inay haatan konton kun oo ka mid a gaareen deegaanka kili oo iyadu ah meel ka yara nabdoon siiriya inteeda kale warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya warka anigu ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh